إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درسigeeni xalayn laba masalo baraarujinayna aan ku laabanaynaa midda koowaad waa shaqal kelimaad xadiidka afar boqol iyo labo ee abi hurayra riwaayadiisa hore waxaa ku jiray intadaba allaahu walimuslimiin tadamana allahu liman kharaja fii sabiilihi laa yukhrijuuhu ilaa jihaadun fii sabiilihi wa iimaanu bi wa tasdiiqun birusuli aw birasuli fahuwa calaya daaminun an udkilahu ljanna ow arjicahu ilaa maskanihi arjica weeye kelimaddaa shaqalkeedu arjicahu urjica maaha arjica bifatxi اlhamsati wa kasri اljiimi waa ficil hulaafi ka yimid weeye oo rajaco ah ficilka rajacada marna waa laasim marna waa mutacadi isagoo saddexdaas xarafa uu marna laasim noqdaaho faacil kale yuqaarntaa marna waa mutacadi waana isku lafdi isagoo laasima waa badan yahay isagoo mutacadiya waxaa ka mid a ilaahay qowlkiisa fain rajacaka allaahu ilaa daa'ifatin minhum fain rajacaka kaaftaas mafcuul u qaata marka midka oo mucadaahu mafcuulka qaata masderkiisu min arajci uu ka yimid min arajci midka oo laasimkaana masderkiisu waa rujuuc marka kelmaddaas arjicahu wey ee urjicahu maaha mar kalena isla xadiidka riwaayadiisa labaadu ku soo laabtay oo weli muslim lafdiga ah waxaa ku jira watawakal allahu lilmujaahidi fii sabiilihi in tawafaahu an yudkilahu ljannata oo yurjica maahan oo yarjica waayo yaadu waa fadxisanta waa saddex xaraf leh waa isla ficilkii wey oo yarjicahu saaliman ka taasuu shaqalka yahay waxaan labaadoon ku baraarujinaynaa xalay markaan faraatiga ka hadlaynay waxaan soo sheegnay bidixda iyo midigta labadaba in lagu xidho karo nabiga labadaba waa ka sugan tahay sala allahu calayhi wasalam midigta xadiiskeedii waaba qaadannay xalay bidixdana in lagu in lagu gasho karo waxaa iyadana wariyey anas ibnu maalik xadiid imaamu muslim iyo tirmidda ay soo saareen kaana khaatamu nabiyi sala allahu calayh wasalama fii haadihi wa ashaara ila alkhinsari min yadihi lyusraa faryarta bidix ayuu ishaaray waa middan markaasuu yidhi midaasaa nabigu geli jiray faraatiga faryartaas bidixda ah masalada aan ugu laabannay waxay tahay ragga waxaa nabigu diiday hadday faraati qaadanayaan faraatiga qaadanayaan daab maahan birna maahan waxay qaadan karaan raggu waa faraatiga oo qalinka ah qalinka ama fidada faraatigaasaa ragga u bannaan faraatigaas marka ninka qaadanaya fartaas murugsatadaa ma geli karo tan dhexena ma geli karo faryarta waa inuu geliyaa faryartuu gelinaa bidix iyo midigna tuu rabuu geli karaa bidix iyo midig tuu rabuu geli karaa ibnulmalaqin wuxuu yidhi wa ajmaca almuslimuun muslimiintoo dhan waxay ku ijmaaceen calaa anna sunnata jaclu khaatami rajuli fi lkhinsir in ninka faraatigiisu uu faryarta yahay oo faraha kale uusan gelayn wa ama almaratu fa innahaa tattakidu khawaatima fii asaabic gabadha laakiin faraheedoo dhan ay gasho karta hadday rabto tobankabaa gasho faraheedoo dhan ay faraatiga gasho kartaa gabadha laakiin ninka faraatiga qaadana midig iyo bidixba waa gasho kara laakiin waa faryarta wuxuu gashana madaxiisana guduhu xijina labadaas masalaan darsiga xalay uga laaba alxadiidu saabix bacda arbaci lmia xadiidkaa toddoba iyo afar boqol ka gada rawaahu lbukhaari wa muslim bukhaariga muslimaa ka wariyeen can abi qataada alansaariy radia allaahu canh qaala abuu qataada wuxuu yidhi kharajnaa waa baxnay maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirhkiisa sala allahu calayhi wasalam rasuulkaan raacnay ilaa xunaynin xunayn meesha la yidhaha magaceeda sanadii sideedaad ee hijriyada bisha ramadaan labaatankeeda aa nabigu furtay sala allahu calayhi wasalam magaalada maka almukarama markuu maka furtay ramadaankii maalinkii uu ahaa labaatan oo sanadii sideedaad ah laba qabiil oo la kala dhihi jiray hawaasin iyo faqiif labadaas qabiil ayaa issoo abaabuleen oo ciidan xoog badan dhanka daa'if iyo iska soo abaabuleen oo cawf ibnu maalik annadbi nin laydhaha uu hogaaminaayo ciidan aad u xoog badan oo aad u fara badan ay soo diyaariyeen si ay nabiga ugu soo duulaan sala allahu calayh wasalam nabigu waa maqlay ma sugini bishii ramadaan hadday dhammaatay bishii ka dambaydee shawaal shanteedii ama lixdeedii waa uu ku dhaqaaji asagoo wato tobankii kun oo uu maka ku furtay iyo laba kunoo markuu maka furtay islaamtay laba-iyo toban kun ayuu ku dhaqaaji marka xunayntu waa waadi marka carafa la tago carafada oo xajka loo tago marka la dhaafo ay ku taalla marka la dhaafo ay ku taallaa dhowr iyo toban mayl ay u jirtaa maka halkaasu dagaalkaasu ka dhacay waa sanadii sideedaad bisha shawaal ayuu ahaa kharajnaa waa baxnay maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirhkiisa sala allahu calayhi wasalam ilaa xunayn marka waxa weeyaan nin dhallinyaraha hogaaminayey badanaba dhallinyarada taladu waa ka boodaa xataa xoolihii waa soo kaxeeyey wax alla waxay dadku lahaayeen oo ay labadaas qabiil lahaayeenoo xoolo ah geelii arigii lo-dii addoommadii dumarkii iyo carruurta xataa waa soo wada maxaa u wadayda wuxuu yidhi waxaan rabaa inaysan cararin haddii wuxuu hi rag kaliya meesha la geeyey hadduu dagaalku ku kululaado waa ka cararaya laakiin nin xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo islaamtii meesha joogto cararin ma markaa si aysan u cararin oday markaa shay dhahaa oo indhabeelay aa yidhi waa maxay oo iyaga ka mid ahaa waa maxay shanqartay yeeraysaa markaasaa la yidhi carruurtii iyo dumarkii iyo wixii oo dhanaa lu wadaa markaasuu yidhi war ma dagaala loo dhigaa maatada markaasuu yidhi waayo hogaamiyuhu wuxuu yidhi waxaan rabaa inaysan cararin tala xumaa uu yidhi ma nin ab nin baqay miya cidna u joogsan u yidhi tala kufoolxuma oday sasacay wey wax la weydii maayo ka socaal dagaalkii la kala sidii noqon markay carareen dhammaan waa lagala wareegay xoolihii dumarkii carruurtii mana u joogsan war nin baqday isagaa cidna u istaago waa dhallinyare marka sidii noqon dhammaan wixii gacantaa lagu dhigay gacantaa lagu dhigay muslimiintay qaniimo u noqdeen nabiga markii loo sheegay wuxuu yidhi insha allahu beriya muslimiintu qaniimaysanay saasuu yidhi markii loo sheegay wadakara wuu sheegay abuu qataada wuxuu sheegay qisatan qisuu sheegay qisadu waxay aheed abuu qataada nin dilay gaal ah markuu dilay oo dagaalkii dhammaadaa nabigu yidhi sala allahu calay wasalam ninkii nin gaala dila wuxuu watay oo oo labiskiisii iyo wixii uu watay waxaa iskale ninkii dilay markaasaa nin inta nabiga u yidhi rasuulka allow ninkaas abuqataadaa asagaa dilay horta gaal hebel wixii gaalkaasu lahaa oo labiskiisii iyana canaa wata marka iiga idan oo iiga xalaaleen oo waxaa tira waan u daa ninkaana haysteen abubakaraa dhaartay laaha wallah ilaahaan ku dhaartaan lagaaga xalaalaynayni libaax ilaahay libaaxyadiisa ka mid ah oo ilaahay dartiis u dagaalamaho rasuulka difaacaya gaal u qastay waa dilay markaasaa leedahay xoolihiyan qaadaan maya ma dhacayde si nabiguna wuxuu ihi sadaqa abubakar rumuu sheegay si ii xalaalaydaada maahan ii xalaalayda maahan waa dila lehed haddaad xalaal rabto marka qisadu saasay ahayd wadakara qisatanuu sheegay faqaala rasuul lahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man qatala qofkii dila qatiilan gaal la dilay qatiilkaasoo lahu qofka qaatilkaahoo dilay calayhi qatiilka bayinatun markhaati ugu sugan tahay qofkii gaal dila oo markhaati u haysta falahu waxaa u sugnaaday salabahu labiskiisa iyo hubkiisa salabka waxaa la yidhaah waa waxa uu wato hubka uu ku dagaalamaa gaadiidka uu ku dagaalamaa dharka uu wato sahayda uu wato dhammaan isagaa iskale qaniimada la qaybaayo kuma jirto keligiisa qaadan waa dhiirigelin marka oo jihaadka lagu dhiirigelinaya dadka isagaa keligiis kale kaliya waxaa uusan lahayn du boorso weyn oo sahaydii ciidankao dhan keligii siday oo daabadda ay dhinac ka saaran tahay taas waa lala leeyahy ciidankao dhamaa laleh laakiin wixii asaga uu gaar u watay ee dhar ah ee hub ah ee gaadiid ah isagaa iskale isagaa iskale man qatala qofkii dila qatiilan gaal la dilay qatiilkaasoo lahu lilqaatili qofka dilay calayhi qatiilka bayinatu markhaati ay ku suganta marka waxa weeyaan culummadu waxay isku waafaqeen siduu xaafidku yidhi qofkaas anaa dilay lagu siima markhaatiya la raba ilaa nabigu wuxuu yidhi markhaati waa inuu keeno waa in looga markhaati kaca markhaatigaasna jamaahiirulculamaa waxay yidhaahdeen hal midaa ku filan hal qof hadduu u markhaati kaxo yidhi anaa uga markhaati inuu dilay nabad wey laakiin si kale lagu siima falahu waxaa u sugnaaday qofkaas gaalka dilay salaamuhu furkiisiyaa u sugnaaday furkiisi waa wax alla wuxuu sito laga furtay hadduusan ahayn sahaydii ciidanka iyo waxa lamidka qaalaha nabigu kelimadaas waa yidhi alaaan saddex mar ayuu nabigu yidhi sal اllahu calayh wasalam alxadiiu haamin bacda arbaci mia xadiidka sideed iyo afar boqol ka gaba rawaahu bukhaariy wa muslim bukhaariya muslima ka wariyeen can salamata bni اlakwac salamata bni اlakwac radia allahu canhu qaala salama wuxuu yidhi ata nabiya nabiga salى اllahu calayhi wasalam waxaa u yimid caynun jaajuus caynun jaajuus jaajuuska oo min almushrikiina gaalada ka mid jaajuuska caynun alera magacaas caynun ah waa magac ka dhaxeeya waxyaalo badan isha biyaha socota caynun alera dahabka waxaa leeraa caynun jaajuuska waxaa leeraa caynun marka caynun ishaan wax lagu arko waxa leeraa caynun marka jaajuuska caynun xaa laleeyay ee shaqadiisao dhamaa il ah isaga dhan wuxuu ku shaqaynaa waa ish ishuu wax ku fiirina marka cayn waa jaajuus waana jaajuus gaaluhu ahaa ata nebiya nebiga waxaa u yimid salى اllahu calayhi wasalam caynu jaajuus jaajuuska oo min almushrikiina ka mid a walxaal uu u yimid huwa nabigu fii safarin safar uu ku jiro isagoo nabigu safar ku sugan fii safarin fajalasa nabigu waa la fadhiistay cinda asxaabi asxaabtiisa agtiisa nabigu waa la fadhiisan jiray asxaabtiisa iskalama weynin tawaaduca caanu ku ahaa marka waana sida laga rabo a'imada iyo madaxda muslimiinta inay la fadhiistaan dadkooda ay mas-uulka ka yihiin wax baraan diinka baraan masaalidka u jawaabaan danahooda ogaadaan baahidooda wax ka qabtaan saasaa nabigu ahaa imaamka muslimiintana saasaa laga rabaa fajalasa nabigu waa la fadhiistay cinda asxaabi asxaabtiisa agtiisa yataxadau xaalu la sheekaysanaa uman fatala waa gadoomay alcaynu wey jaajuuskii intii nabigu sheekaysanayo fagii awalba ishuu ku shaqaynaya isha xoogaa wax ku dhuftay faqaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam in infatala macnaha insarafa wey waa gadoomay wey alcaynu jaajuuskii faqaala nabiyu nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam udlubuuhu raadiya waqtuluuhu soo dila marka culammada muslimiintu waxay ku ijmaceen xukunkaas nabiga oo ah haddii jaajuusku uu gaal yahay oo dadka muslimiinta uu jaajuuso in la dilo laakiin sidaas waxaa ka duwan jaajuus muslim ah sidaas waa ka duwanyin jaajuusku hadduu gaal yahay oo gaalada ka yimid haddii la qabto in la dilo xurunkii nebi maxamed wey sala allahu alay slm laakiin asagoo muslim ah hadduu gaalo jaajuus u noqdo culimmadu kuma ijmaacin in la dilo imaamu shaafici abu xaniifa axmed ibnu xambal waxay leeyihin lama dili karo ee waxaa la samaynaa imaamkaa tacsiira imaamu maalik laakiin wuxuu yidhaahdaa imaamka siduu go-aanku rabu ka qaadan karaa a'imada maalikiyada sida qaadiciyaad markuu sharxay wuxuu yidhi macnaheeda waxa waa dili karaa hadduu imaamka muslimiinta u arko oo madaxweynaha muslimiinta inuu dilo waa dili kara ilaa waa mufsid fi lardi laftirkiisu marka taa sidaasa layskugu khilaafay nabi wuxuu yidhi raadiyo dile wuxuu yidhi salaamat bnu lakwa faqataltu anaa dilayo ta raadiyo ka daba tagu soo dili fanafalanii nabigu siyaadu ii siiyey salabahu furkiisii wax alla wixii laga furtay adaa lahu yidhi qaado marka qofka gaal dila oo oo markhaati u hela asagaa iskale furkiisa isagaa iskale qaniimo la qaybsanaya maaha wa fii riwaayati waxaa ku sugnaad faqaala nabigu wuxuu yidhi man qatala rajula ninka yaa dilay yaa dilay faqaaluu waxay idhahdeen ibnu lakwa salaamatu ibnu laqwacaa dilay faqaala nabig wuxuu hi lahu waxaa u sugnaaday salaama salaamuhu furkiisa ajmacu dhammaan wax alla wixii laga furtay isagaa iskale dhammaan isagaa iskale wixii laga furtay الحديث التاسع بعد أربعمائة xadiidka sagaal iyo afar boqol ka gabal rawaahu lbukhaari wa muslim bukhaariya muslimaa ka wariyaan can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi bacaa rasuulullah rasuulka ilaahay ayaa diray sala allahu calayhi wasalam sariyatan ilaalo ilaa najdin u diray rasuulka sala allahu calayh wasalam ciidan ilaalaa sariyada waxaa la yidhaahdaa waa qayb ciidanka ka mida afar boqol iyo wixii ka yar afar boqol iyo wixii ka yar ciidankaasaa la yidhaahdaa sariya dhanka najdiyu u diray cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi fakharajtu waan baxay fiihaa saryadaas dhexdeeda anaa ku jiray fa asabnaa waxaan soo helnay ibilan geel iyo waqanaman ari gaalay heleen waxay ka soo qanimaysteen geel iyo ari muslimiinta nabi wuxuu hi risqigooda ilaahay wuxuu gelshay seefta ay cadowga la dhacayaan hoosteeda wa jucila risqii taxta dilli rumxi nabigaa yidhi sala اllahu alay risqigayga waxaa ilaahay yeelay seeftayda hooskeeda meesha ka hooseyda macnaha gaalkaas aan dila waxaan ka qaadana waxayna yidhahaan culammada muslimiintu kasabka ganacsi waa lagu lagu gana waa lagu kasbadaa sanco gacanta laga sameeya waa lagu kasbadaa qaniimo waa la kasbadaa midda u xalaalnimo badan waa qaniimada maxaa yeele nabiga risqigiisii wey ma dhici karto in la yidhaha nabiga kasabkiisa waa laga xalaalsana kasabka ugu xalaalsan fakharajtu waan baxay fiihaa saryadii dhexdeeda faasaab faasabna waxaan helnay ibilan geel iyo waqanaman ari fabalaqad waa loo qaybiya marka qaniimada marka la helo marka qaniimada marka koobaad shanaa loo qaybiya waclamuu ana maa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidilqurba walyataama walmasaakiin wabni sabiil shanaa loo qaybiyaa marka hore qaniimada hal meel aayaddaas aan hadda akriyay suuratulanfaala sheegtay qayb waxa weeyaan nabiga iska lahaa sala allahu alay waslm nabiga gadaalkiisna imaamka muslimiinta danaha masaalixda muslimiinta ku bixiya oo baytulmaalka iska leh meelna waxaa iska leh qaraabada nabiga meelna waxaa iska leh danyarta meelna masaafirka qaybna agoonta shanaa loo qaybiya qaniimadii hal meela shan loosii qaybina khumusaa la yidhaahdaa khumuskaa shan loo qaybina marka shantaasaa kala leh khumuska afarta soo hartana intii dagaalka ka qayb gashaa la siiya intii dagaalka ka qayb gashay qofkii faras wata waa arki doonaaho saddex nasiibaa la siiya ilaa tigniku wataa qofkii lugta ku dagaalama infantariyana hal nasiibaa la siiya marka qaniimo kasta shana loo qaybiya meel ka mida xagga dhig afartaana la siiya intii dagaalanta halkii meelahaana shana loo sii qaybiy oo waaa l waxa waya meel waxaa la siiya rasuulka meelna qaraabada rasuulka meelna waxa waya fuqarada meelna agoonta meelna musaafirka waxaa jirta marka dagaalka marka la galo waxaa dhici karta in la arko dad wacdaro gaara muujiyo oo waxtar gaara u leh muslimiinta dadkaasi dhiirigelinay rabaa marka nafliya la yidhahdaa waxaa laga rabaa hogaamiyaha ciidankaas ama imaamka muslimiinta inuu siiyo dhiirigelin gaar dhiirigelin gaar halkaa laga keenaa dhiirigelintaas nafliyaa la yidhahda culammada gobol waxay dhahan qaniimada dhan asalkeeda intaan la qaybina laga qaada dhiirigelintaas qaarna waxay dhahan maye khumuska marka inta shan loo qaybiya la yidhaha afartan waxaa leh mujaahidiinta meeshaan shanta loo qaybin rabay meeshaas intaan shan loo qaybina laga jara kadibaa shan loo qaybina qoona waxay dha maya afartan horta la taaba maa meeshaana shantiya loo qaybina aayaddu sheegtay qaybtii nabigu lahaa sala la alay sl qaybtaasa laga bixin jiray oo leena khumusulkhumuska waana qowlka ugu raajixsan shaaficiyada marka nafliyaa la yidhahdaa dad aasi gaara loogu dhiirigelina xaadiiskaana ka mid axaadiista sheegayda fabalaqad waxay gaartay yuri cabdullaahi bni cumar suhmaanuna nasiibyaalkayagii inay cashara baciiran laba-iyo toban neefoo geela qaniimadii markii la qaybsaday halkii qof waxaa ku soo aaday laba-iyo toban geel waa qaniimo weyn waa soo ma jeeda laba-iyo toban markii intaas loo helay marka qanimadana ilaalada ama sariyada haddii keligeed la diro oo magaalada muslimka laga diro waxay hesho khumuska laga qaada inta kale ayagaa leh haddii laakiin ciidan weyn baxo oo ciidankii meel ayagoo jooga markay meel dhexe joogaan ilaalo la diro oo ilaaladii ay dagaal la kulantay xoolo hesho ciidanku waa la leeyi hayr isaga u gurmaan haddii culays ku yimaado laakiin haddii marka horeba magaalada muslimka ayaga keligood laga diray ciidanka magaalada muslimka joogaa lama laha lama laha keligooda iskale keligooda iskale wuxuu yidhi cabdullahi bni cumar wanafalanaa wuxuu siyaado noo siiyey rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam baxiiran baxiiran hal hal neefoo geela laba-iyo toban qof walbaa markuu nasiib u helay aa nabigu nafli wuxuu noo siiyey khumuskiisii uu nabigu lahaa inuu isagu maamulo uu halhal geel ka siiyey markaasuu mid walba saddex iyo toban geel uu yeeshay kiiba waa hal gacana alxadiiu alcaashir bacda alarbaci mia rawaahu lbukhaariy wa muslim canhu can cabdillaahi bni cumar wa canhu can cabdillaahi bni cumar radia allaahu canhuma cabdillaahi bni cumar ayaa bukhaariya muslim ka wariyaan can nebiy inuu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabiga wuxuu yidhi idaa jamaca allaahu alle markuu soo kulmiyo alawaliina ummadihii hore iyo walaakhiriina ummadaha dambe aakhira layskugu keeno meel bannaan yurfaxu kor aa loo qaadaa likulli qaadirin mid kasta oo qaa'in ah mid kastooo ballan ka baxay oo khiyaano sameeyey liwaa-un calana kor loogu qaada weliba halka dabada meesha dabadiisa halkaasaa looga xidha saynta looga xidha halkaasaa calan looga xidha fa yuqaalu waxaa la leeyahay haadihi middaanu khadratu fulaan ibni fulaan waa ballanka bixii hebel hebel waa khiyaanadii hebel hebel waxa weeyaan qofku marka uu wax khiyaana wuxuu moodaa inaan loo jeedin marka aakiraa ilaahay ku fadeexayna ma ilaahay aakiruu ku fadeexayna qof kastoo wax khiyaana maxaa jihaadka loogu dhex keenay hadde waa meesha ugu khatarsan qof walba oo wax khiyaana cuquubadan waa mudana qofka hadduu naftiisii kugu aamino ood khiyaanto disho ama maalkiisii kugu aamino ood khiyaanto ama cirdigiisii ama sirtiisii kulli waa khiyaano laakiin khiyaano waxaa ugu weyn midka ka dhaxda madaxda muslimiinta imaamkii muslimiinta ama hogaamiyihii ciidanka oo maxaa ka mid ah gaaladii uu la dagaalamayey inuu ballan uga baxo maalan ilaa ballanka gaal iyo muslimkaad la gashay mar hadduu ballan sharciya ahaa gaal iyo muslim midna loogama bixi karo waxyaalaha xaaraanta laga digayo waxaa ka mid oo halkan xadiiska loogu keenay hogaamiyihii ciidanka muslimka inuu gaaladii yidhaahdo haye waa inay nabadgelinhay soo dhiiba maalan markay soo dhiibaan uu laayo khaain wey khaain wey islaamku ma ogola ballanka bax khiyaano marka midda ugu weyn oo ugu sharta badan waa midda imaamka ama madaxda muslimiintu ay sameeyaan oo shacabkii ay xukumeen inta wax u ballan qaadaan ay u fuli waayaan ama gaaladii inta ballan la galaan ay uga baxaan iyadoo ballankaasu ballan sharciya uu ahaa waa midda ugu khatarsan ama mas-uuliyaddii ay qaadeen ay khiyaanaan ay ka soo bixi waayaan waa meesha ugu khatarsan xadiiskan mas'alo muhiimaha laga qaatay aakhira haddii la tago qofka aabbihiisa loogu abtiraa sida adduunyada loogu abtiriyo fiiriya qur-aanka waxaan rabaa fiiriya xadiidka bal xadiidka fiiri aakhira waxaa la leeyahay haadihi qadratu fulaan ibni fulaan ina fulaana la leeyahay hooyadiis loogu abtiri ma bukhaari muslima ku yaalla sancaani xaashiyada oo ixkaamulixkaamka sharxa weyne waxa way ibnu daqiiqulciidu xaashiye ku leeyahy xaashiyadaas marka wuxuu ku yidhi markuu binisbati ilaa ummahati mara oo wuxuu yidhi imaamu lqurdubi tafsiirka aayadda markuu fasirayey yowma nadcuu kulla unaasin biimaamihim aayaddaas markuu fasirayay imaamu lqurdubi moxamed ibnu kacab wuxuu ka soo guuriyey biimaamihim inuu ku fasiray biummahaatihim dadkao dhan hooyooyinkooda loogu yeeray waa tafsiir bidca oo qaata markaas wuxuu yidhi moxamed ibnu kacaba wuxuu yidhi waa imaam jamcu ummin imaam waa jamcu ummin waxay yidhaahdeen qaalat ilxukamaa dadka ahlu xikmada waxay yidhahdeen aakiro maxaa dadka hooyadood loogu yeeray waxay yidhahdeen saddex arrimood ah ku jirta saddex xikmo tan koowaad nabi ciise aabbe male marka haddii la yidhaha dadka aabba loogu yadha ciisa soo baxa marka si ciise dadkiisa ula mid noqdo waa in dadka hooyo loogu wada yeedha taas waa xikmadda koowaad la yidhahda xikmadda labaad xasan iyo xusein labadii wiil ee faadima binti rasuullaahi dhashay si sharaftooda u dhammaystirnato waxaa laleeyahay xasan ibnu waxa weeyaan faadima si sharaftooda u sala marto faadima loogu yeedhay xikmadda saddexaad carruurta zaani zinada lagu dhalay si aysan u fadeexoobin oo aysan u ceeboobin ilaa iyagu mabale aabbee saddexdaas xikmadoodaa ku jirta markaa dadka hooya loogu wada yeeray qofkii sinada ku dhashay hooyadii kii kalet hooyadiis nabciis hooyadiis markaasuu ridiyey imaam qurdubi waxaa sheeka bareleydaas sheeka bareleydaas ilaa uu yidhi kashaafka waxaa ku sugan uu yidhi sancaan min bidaci tafsiir tafsiirka bidcooyinka lagu soo daray waxaa ka mid ah ana imaam jamcu ummi yowma nadcu kulla unaasin biimaamin in la yidhaha imaam waa jamc oo um aa la jamciyo imaam lagu jamciyo bidca badana dadkana wa ananaasa yudcawna yowma alqiyaamati biummahaati iyo in la yidhaahdo dadka aakiro hooyooyinkooda loogu yidhaha bidcada ka mid xikmadduna waxay tahay saddexdii aan sheegnay markaasu wuxuu ku yidhi kashaafka imaam waa jamcu ummin ayru shaac kayru shaacir wax carabiga lagu yaqaanba maaha um maxaa lagu jamciya ummahaat wax la yaqaano luqada lagu yaqaanba maaha waxaas middeeda kale xikmada ay sheegeen wax jira maaha nabi ciise in hooyadiis loogu yeedho ma nuqsaana ku jirta maya ilaahi waynaa markuu banu aadanka abuuraya qaar mudakar iyo mu'anas midna kama abuurin nebi aadan wey mudakarna lagama abuurin mu'anasna lagama abuurin qaarna wuxuu ka abuuray mudakar kaliya waa xawaa nabi aadana laga abuuray qaarna waxa alla ka abuuray mu'anas kaliya waa nabi ciise inta kalena mudakar mu'anas uu ka abuuray maxaa ilaahay tusayaa ilaah awooddiisu inay kaamil tahay oo ay wax alla wuxuu doono uu samayn karo marka nabi ciise in hooyadiis loogu abtiriyo awoodda alle iyo mucjiso weeye nuqsaan kuma ahna kamaanay u tahay maxaa loo leeya dadaa la dhex gelina tan labaad xasan iyo xusein in cali ibna abi daalib loogu abtiriyo iyo faadima in loogu abtiriyo ayuma afdal cali in loogu abtiriyo maxaa ilahay faadima fadiilo kastoy leedahay caliga kasii fadli badan muslimiinta ahlu sunnuhu ijmaacay ku yihiin ummadda muslimka nabiga ka gadaal waxa u fadli badan abubakar yaa ku xiga cumar yaa ku xiga cali iyo cumaanaba laisku haya kaa la hormariya ahtaara ahtaara qaba laakiin ahlusunna waljamaca waxay qabaan cumaana la hormarin yaa ku xiga cali marka iska daa faadime xataa casharatu lmubashariina biljanna inta kale cali waa ka fadli badan marka in cali loogu abtiriyo xasan iyo xuseen kamaalay u tahay ee nuqsaan kuma ah tan ugu dambeeya yihahdeen caruurta awlaaduzinadaa lagu qarinaana caruurta awlaaduzinaha ceeb maba lahaba ayaga maa dembaabeen ceeb waxaa le aabood iyo hooyado ha mayaga ayagu ceeb leh mayagaa dembaabay qofkii dambaaba ceeb lehe caruurka waalkaa ceeb maleh ha hadduu asagu ilaahay ceebdoo toosnaado masagaa waxaleeyey wixii waxaleeyey yaa dembi leh marka xaal mayaga fadeexaba ugu jirtaa marka xikmad jirta maaha waxaas aakirana dadka waxaa loogu yeeha aabbayaalkood ina hib ina hiblaayo hebel haddaad maqasho waa sheeka berele iyo ogow alxadiiu alxaadi cashar bacda aarbaci mia xadiiska toban iyo koob iyo afar boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariya muslima ka wariyeen can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana mra'atan haweeney wujidad waa la helay fii bacdi maqaasi nebiyi nabiga duulaamadiisii gobol ka mid ah sala allahu calayh wasalam duulaamadii nabigu gaalada ku duulay gobolka mid ah ah waxaa laga helay haweeney maqtuulatan xaalo ay tahay mid la dilay haween ayaa laga helay goobihii nabigu gaalada ku weeraray mid ka mid ah haween meydahoo taala la-ah oo gaalo ah fa ankara nebiyu fa ankara rasuululahi rasuulka alla waa inkiray sala allahu calayhi wasalam qatla nisaa'i dumarka in la dilo wasib yaani carruurta in la dilo nabigu waa in kale wuxuu yidhi dumarkana lama dili karo gaalada dumarka gaalada lama dili karo caruurta gaaladana lama dili karo u fiirsada ma banaana inta la raadiyo gabar gaala in loo qastoo la dilo ama caruur saqiiroo gaala ma la dili karo taasuna waxay ku tusaydaa nabiga naxariistiisa waxay ku tusaydaa cadaaladda islaamka gaalada waxaa loola dagaalamaa xadgudubka ay diinka alle ku soo xadgudbayaan laakiin dumarku ahlu dagaal maaha sida badan caruurtun ahlu dagaal maaha lama dili karo marka ma banaana in la dilo abu daawuud iyo nasaa-i ibnu xibbaan waxay ku siyaadiyeen nabigu inuu yidhi maa kaanat haadihi lituqaati maxaa loo dilay tanu ma ahayn mid dagaalamaysa fiiri xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi mafhuumka hadalka nabiga muxuu yahay hadday islaamtu ciidantoy dagaalamay waa la dila ilaa hadda waxaaba jira dumar ciidana soo ma nabiga hadalkiisa fiiri maa kaanat haadihi lituqaatila u yidhi tanu maxaa loo dilah ma aysan ahayn mid dagaalamayde marka hadalkaas macnihiisu waa maxay hadday dagaalamayda waa la dila laakiin mid shacaba oo gaal ah oo dumar ah ma banaano in la dilo taasna nabiga hadalkiisu way sal la wakadalika waxay dhaha culammadu saqiirku hadduu xoogaa qaangaarku dhow yahay uuna dagaalama waa la dila haddaad tidhahdo dili maa waa ku dila wixiina waa gaal marka islaamku naxariis iyo cadaalad islaamkaa leh gaaladu waxa weeyaan waxay hayaan ayagu been iyo brobogan muslimka waa ka brobogan badan ayago muslimku moogta brobogan ma yaqaan gaaladu ayagu brobogan ayaan xuquuqulinsaan xuquuqulinsaan xuquuqulinsaan al xuquuqulinsaanku diyaaradaha maraykanku maalin walba tuulooyinkan soomaaliya waxay ku laynayaan shacabka shan iyo toban qofaa la dila markaasi hadhowna waxaa la leeyaha qof la raadinaya yaa ku dhex jeeda haddee hal qof wey ogu soo ma jeeda hal qof wey soddonaa la dila boqolaa la dila sagaaشhanaa la dila waa dhacda hadhowna waxaa la leeyahay hal qof oo la raadinayaa meesha ku jira soo ma jeeda aawa cadaalada aawa xuquuqulinsaan waa xuquuq waxa weeyaan beene xuquuqulgaalaadka la ilaalina way runta xaqiiqadu waxay tahay xuquuqulgaalaadka la ilaalinayo sidaas w mid gaaloo aad u qudbeeyaa waxaa la yidhi moodan ka cabsayn maraykanku inuu ku dilo alxamdulilah anugu kirishtaanaan ahayo muslimaa la dilaa anugu kirishtaanaa cid idilayda waxaanu iska qaybayn tag idinka wey waa laydi dilaya aniga alxamdulilah mid kirishtaan ahay laydila gowlaygu siima weligay haddaan cayar marka xuquuqda la ilaalina insaan ma jirtee xuquuqda kirishtaanka iyo yahuudda la ilaalina way xaqiiqada sidaas bukhaari iyo muslim waxay wariyeen min xadiidi sacd ibni jathama xadiiska bukhaariiyo muslim ee sacd ibnu jathama rasuulku wuxuu sheegay sala allahu alay waslm mar la weydiiyey haddii ciidan gaalaa maalan meel degan la weeraro oo qof dumar ama caruur ku dhex dhimato ka waran nabi wuxuu uhi hum minhum ayagay markaas ka mid yahay markaas dembi laguma laha ila waa ciidan aa la weeraraya laakiin in loo qasto lama ogolo alxadiidu haani cashar bacda arbaci mia xadiiska labiyo tobneeyo afar boqol ka gada rawaahu bukhaariyu wa muslim bukhaariya muslim waxay ka wariyaan anas ibni maalikin radia allahu canhu ana cabdiraxmaan ibna cawf cabdiraxmaan ibna cawf iyo wa zubayr ibna cawaam shakayaa waxay u sheegteen alqamla injir ilaa anabiyi nabigay u sheegteen sala allahu calayh wasalam cabdiraxmaan ibna cawf iyo zubayr ibna cawaam waxayna rasuulka allow injiraana gashay weliba riwaayad bukhaariga waxaa ku sugan min xikatin kaanad bima cadhaa ku sugnaatay injirtii markay gashay cadhaa ku dhacdayba cadho ama isnidaamisaa ku dhacay dhe cadhaa ku dhacday shakayaa way u sheegteen alqamla injir ilaa nabiyi sala allahu calayh wasalam fii qaswatin duulaan qaswadaasoo lahumaa labadooda u sugnaato labadoodba ku jireen farakasa waa u rugseeyey nabigu lahumaa labadooda fii qamiisi alxariir qamiis xariir ah inay gashadaan qamiis xariira gashaduu wuxuu yidhi anas ibnu maalik wa ra'aytuhu qamiiskii waa ku arkay calayhima korkooda korkoodaan ku arkay wa ra'aytuhu qamiiskii aan ku arkay calayhima korkooda marka min xikatin kaanat bihima aa ku sugan bukhaariga xadiiskan wuxuu caddaynaa xariirta ragga waa ka xaram laakiin haddii daruuro keento daruura hadday keento waa u bannaanta daruura hadday keento qaacidada weyn oo la yidhaahdo addaruuraatu tubiixu lmaxduuraat axaadiista loo deliishaday ka mid taha addaruuraatu tubiixu lmaxduuraat marka xariirta ragga waa ka xaram laakiin caafimaad ahaan hadday keento waa loo xiro karaa xadiiskan marka waxaa munaasab aheed inuu ku sheego kitaabu libaas oo usan halkan ku sheegin laakiin halkan muxuu ku sheegay fii qaswatin lahuma duulaanka dhexdiisay arrintu ka dhacdo jihaada ka dhex dhacdo alxadiiu aaliث cashar bacda arbac mia xadiidka saddex iyo tobnaye afar boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaari muslimaa ka wareen can cumar bni اkhadaab radia allahu canhu qaala cumar wuxuu yidhi kaanat amwaalu bani nadiir waxay ahayd maalyaalkii reer bani nadiir reer banu nadiir waxay ahaayeen jufo ka mid a yahuudda nabiga sal اllahu calay wasalam markuu madiine tegey qabaa'il saddexaha deganaayeen magaalada madiine oo yahuud a mid ka mid ah banu nadiir la dhihi jiray nabiga wuxuu kula heshiiyey inaysan la dagaalamin oy nabadgelshaan cadow nabiga la dagaalamayana aysan soo gacan siin ballankiiyay ka baxeen yahuudu ballan ma ilaalideen markaasaa nabigu hareereeyey markay khatar galeen ayay waxay isku dhiibeen oo ay nabiga heshiis ku wada galeen inay qaxaan oo ay madiine ka guuraan ayna qaataan wixii geelu u qaado oo aan hub ahayn hubkana ay ka tagaan wixii geelooda u qaado hantidooda ay rartaan wixii kalena meesha ay uga tagaan marka hubkii iyo dhammaan maalkoodii iyo beerihii aseedooyinkii timirtaa wixii o dhan ay ka tageen shaam iyo meelay u kala carareen waa qaxeen saasaa lagula heshiiyey isku dhiibeen marka waa la hareereeyey markaasa is dhiibeen lalama dagaalamin xoolaha nuucaasa ee gaalada saas looga helo waxaa la idhahda fey fey aa la yidhaahdaa imaamka muslimiintaa ka go-aan gaari kara meeshuu doonu ku bixina nabigaa marka xaq u lahaa keligiis inuu maamulo maxaa ila dagaal laguma gelin laakiin dagaal haddii lagu galo waa sheegnay sida loo qaybo kan fey aa la yidhaha marka marka hantidii reer bani nadiira ka mid aheed kaanat amwaalu bani nadiir bani nadiir amwaashoodii waxay ahayd mimaa shay wax ka mida afa allahu alla soo celiyey calaa rasuuli rasuulkiisa u soo celiyey sal allahu alay faaa waa soo laabtay wey afaa waa soo celiyey soo celin waa maxay gaaladu xoolaha ay haystaan xaq uma leh maxaa yidh xoolaha allah iska leh ilaahayna way ku kufriyeen xaq uma leh mar inay haystaan haddii muslimiintu helaan marka xoolahaas waa xaq ka maqnaayo u soo laabtay ee xaq gaala ma ayagu allihii nimcadan abuuray ay ku kufriyeen xoolaha xaqba uma leh xaqba uma leh xoolaha saas darteeda qur-aanku wuxuu leeyahay waa xaq muslimiintu lahaayeenoo soo laabtay marka xoolahaas waxay ka mid ahayeen mimaakii afa allahu alla u soo celiyey calaa rasuulihi sala allahu calay wasalam oo mimaa shay ah lam yuujifi lmuslimuuna muslimiintu aysan ku cayrin calayhi maaga bikhaylin fardo walaa rikaabin geel geel iyo fardo iyo tignika iyo ciidan kuma caydhin muslimiintu dagaal kuma gelin ilaahay baa ka soo celshay wa kaanad waxay u sugnaatay wa kaanad waxay ahayd khaalisatan mid u gaar ah lirasuulilaahi sala allahu alay slm rasuulka allah keligiis inuu maamulo meeshuu maslaxad u arko ku bixiyo xaq u lahaa kadibna imaamka muslimiinta maamula wa kaanad waxay ahayd khaalisatan mid u gaara lirasuulilaahi sala allahu calay wasalam fakaana rasuululahi rasuulka alle wuxuu ahaa marka yaczilu mid meel u dhigaa nafaqata aalihi eelkiisa biilkooda sanatan marka maadaama waktigaas ka hor dhaqaalaha badanba haddee nabiga sala allahu calay wasalam ma lahayno asaga haddee waktigiisii oo dhan diinkuu gelshay marka eelkiisa waxaa dhici jirtay laba bilood inaan guryihiisa dab laga shiday nabiga sala allahu calay wasalam oo biyo iyo umtimir iyo wax la cuno saasaa dhici jirtay laakiin markii ilaahay xoolahan keenay nabigu ehelkiisi waa u waasiciyey maadaama ilaahay u waasiciyey hal sano biilkeedu meel u dhigay fa kaana rasuululahi wuxuu ahaa sala allahu calay wasalam yacsiru mid meel u dhigaa nafaqata ahli ehelkiisa biilkiis sanatan marka culammadu waxay ha xadiiskaas wuxuu caddaynaa in sanad biilkiis meel la dhigo ama ka badan ama ka yar waxa weeyaan waa bannaan tahay tawakulkana kama soo hor jeedo tawakulka tala saarashada ilaahay la tala saaranaa asbaabta in laga taga macnaheedu maaha asbaabta in laga taga macnaheeda maaha markaad inta ilaahay tala saarata nabigaa u tala saarad weynaa haddana sanad biilkiisu meel u dhigay eelkiisa marka qofku inuu ilmihiisii meel ama dadku mas-uulka ah meel wax u dhigo hadduuba xuquuqda iyo diinka ilaalinayo tala saarashada kama soo horjeedo waana qalad in la yidhaahdo ah kaa meel u dhiga allaa keenaayay aduu iska bixi saas maaha uma yajcalu nebigu wuxuu yeelayey maa baqiya inta hartay sanad markuu bil meel u dhigay intii soo hartay filkuraaci fardaha fardahii lagu dagaalamayo ku diyaarinaya isagoo ku camal falaa ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi wa aciddu lahum ma sadactum min quwa u diyaarsada intaad awoodaan oo xoog ah gaalada oo cadowga ilaahay iyo cadowgiinni ah u diyaarsada marka fardihii lagu dagaalamayaa nabigu ku gaday iyo wasilaaxi hubkii hubkii lagu dagaalami lahaa cuddatan sahay xaalo ay tahay sahaydaasoo fii sabiililahi jihaad dhexdiis ahaatay caza wajal marka taasna waxay tusaydaa imaamka ama madaxda muslimiinta waajib inay ku tahay inay diyaariyaan hubkii iyo ciidankii lagu difaaci lahaa muslimiinta iyo diinka iyo dadka waajibay ku tahay alxadiiu raabic cashar bacda arbacimia xadiiska afariyo tobnaye afar boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariya muslimaa ka wariya can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi ajra nabiyu nebigu waa cayriyey oo waa socodsiiyey sala allahu calayhi wasalam maa faraskii dummina la gaajeeyey min alkhayli fardaha xaaluu ka mid yahay min alxafyaa'i meesha magaceeda laydhaha xafyaa ilaa aniyat اlwadaac ilaa laga gaaro meesha la ydhaha aniyat اlwadaac wa ajraa waa ordisiiyeyoo waa tartan siiyey maa faraskii lam yudamar aan la gaajayn min ahaniyati laga bilaabo ilaa masjidi bani zurayq qabiilada reer bani zurayq masjidkooda qaala bnu cumar wuxuu yidhi wa kuntu anaaba ka mid ahayoo ku jiray fii man dadkii ajra fardahaas cayrinayay wuxuu leeyahay cabdillaahi bni cumar radia allaahu canhuma ajra nabiyu ajra waa saabaqa fardiyu tartan siiyey wey fardaha waxaa lagu sameeyaa waxa la yidhaahdo imaar tadmiirka macnihiisu waxay tahay tadmiirka macnihiisu wuxuu yahay faraska marka hore waa la naaxina aada a cunto loo siina markuu naaxo aad u cayiro ayaa qol qol huuraha la gelina korkana heeriyaa looga xidhaa kooriisiyaa lagu xidhaa cuntadana wax yara maalintiiba la siina mar haddii qolna la geliyey korkana wax laga saaray waa dhidida marka biyihiiyaa ka baxaa biyihiiyaa ka baxaa cunto yarna waa la siina marka jirkiisiyaa qallala wuxuu noqona marka faras aad u dheeray oo aan xuurtoonayn oo kariga iyo fariga khatar ku ah kariga iyo fariga macnaha inuu marna laabto sidii wax cararaya cadowga markuu la dagaalama waa u baqa beenlayna haddana uu ku rogaal celiyo ma dhibayo kan kaloo laakiin iska naxo caloolweynaho waxay markuu boodbooduun u neeftuura marka tadmiir aa la yidhahda tadmiir aa la yidhahda marka inta marka hore la naaxiyo a kadib inta heeri lagu xidho qol lagu xidhaa cunto yar la siina afartan maalin kadib asaga dhamo solayuu noqona jirkiisna wax qallayl camala oo aan hadduu orto intaasoo koriimitin aan daalaynu noqona oo mar boodayo mar soo laabanayo rogaan calinayo marka nabiga sala allahu calayh wasalam waa tartansii jiray fardaha waa tartansii jiray fardaha marka la tartansiinaya marka in lagu tartamo aniga faraskaygaa dheer kayga dheer aan tartansiino waa bannaan tahay culammada muslimiintuna waa ku ijmaaceen nabigana salى الlahu عalيه wasalama tartanka saddex waa u fasaxay fardaha lagu tartama geela waa lagu dagaalan jira lagu tartama iyo shiishka fallaaraha haddaan marka wax lagu kala qaadayn in lagu tartamo waa ijmaac waana bannaanta haddii wax lagu kala qaadanayo oo dadka tartama aysan baxayn ayadana waa ijmaac inay bannaanta maalan imaamka muslimiintaa leh ha lagu tartamo faraskiisu qofku dheeray intaasan siina waa dhiirigelin waa tababar loo diyaarinayo fardihii iyo dadka faraskaa saaran labadaba la tababara kan faraska saaran lafkiisu in lagu tababaro wey oo uu faraska waxa weeyaan barto sida loo cayriyo sida loo rogaal celiyo sida loogu celiyo ilaa markuu dagaalka galaya daqiiqadna waxaa raba inuu galo cadowgi daqiiqadna ka laabo uusan hal meel iska soo taagna haddii kale waa la dila marka haddii uu qof kale bixinaya iyadana waa ijmaac inay bannaanta bal culummadu waxay jamaahiiru alcilmi waxay yidhaahdeen labada qofoo fardaha leh hadday labadoodu lacag isku dhigtaan hal shardi haddii la helo waa xalaal waa maxay faras saddexaadoo muxallil la yidhaaha dhexda la gelina waxay leeyihin aniga haddaad iga dheeraydo intaanan bixina wey ka kale waxay dhaha haddaadba iga dheeraydo intaanan bixina labadooda keliya hadday noqdaan waa qamaar lama ogolo waa suuraddii qamaarka maxaa la samaynaa mid saddexaad aa laleeyahy kaala nala tarta kaa saddexaad hadduu dheereeyo labadii nasiibba isaga qaada haddii laga dheerayna waxba bixinma marka qamaarkii ka dhixi suuraddii qamaarka loo in loo ekaadaa la diida suuraddii qamaarka in loo ekaadaa la diida bay labadooda keliya yihiin qamaaray noqonay laakiin maxaa la dhexgelinaa muxallil qof la yidhaha muxallil oo asagu hadduu dheereeyana waxa dhan uu qaadaa labada qofa keeneen haddii laga dheereeyna waxba bixin ma marka way ku bannaan tahay shiishka ona waa ku bannaan tahay fardahana waa ku bannaan tahay tartanka geelana waa ku bannaanta marka waxaa shardi ah in la xadeeyo marka meesha lagu tartama intaan la tartanka la bila haddii kale hadha waa la iskhilaafa marka nabigu waa kala duway faraskii la gaajeeyey oo la dhuubay iyo kii iska naaxayey aan la gaajay waa kala dheeri mid waxa weeyaan lix mayl camalu ka dhig aad xad u dheer wey ayay tartamayaan ordayaan toban kilomitr wax ku dhowa ayay ordayeen oy tartamayaan laakiin kuwii aan la gaajayna hal miilu ka dhig ilaa waa xuurtoon ah marka waa in la xadeeyo meesha lagu tartama ajra wuu ayriyeyoo waa tartansiiyey annabiyu sala allahu calayh wasalam maakii dumira la gaajeeyey min alkhayli fardaha xaalu ka mid yahay min alxafyaai meesha la yidhaha laga bilaabo waa meel magaceed ilaa haniyatin wadac laga gaaro haniyo waxaa la yidhahdaa addariiq fi ljabal haniya waa waddada buurta marta haniyatulwadac waxaa loo yidhi madiino dadka ka safraa dadka sagootina markay meeshaas gaaraanay ka soo haraan waa meesha dadka safarka looga soo labo looga soo haray wadaacu waa saas ilaa haniyati lwadaac wa ajra nabigu wuu ordisiiyey maa faraskii lam yudamar aan la gaajayn min ahaniyati laga bilaabo ilaa masjidi bani zurayq ilaa laga gaaray masaajidka reer bani zurayq taas bukhaari baab u qabta xadiiskan wuxuu tusaa uu yidhi ma tusaa xadiiskan istifhaamu geliyey in la dhihi karo masaajidkii reer hebel oo masaajidka loo tiiri karo dadkii dhisay amase dadka ku tukada carabtu sida badan jufa jufay u kala degaan isma dhex degaan marka masjid haddii meel laga dhiso jufa ku tukaya sida badan masaajidda waaweyna jaamica marka laga reebo ama suuqyada ku taala marka koox qabiilka ku tukada ama dhisay ma loo nisbay karaa xaafidku wuxuu yihi jamaahiiru culamaa waxay dhan waa loo nisbay karaa wax dhibaataana marka waaba kan xadiiska masaajidka reer hebel wax ishkaal kuma jiro wax dhibaataana marka saas wey masaajidkaas ilaa laga gaaro qaala bnu cumar cabdullahi bn cumar wuxuu uhi wa kuntu waxaan ahaa fii man dad dhexdiis ajra cayriyey faraska anaaba ku jira dadkii ku tartamayay qaala sufyaan waa sufyaan ibnu cuyayna ibnu maymuun shaykhulislaam mufti lxaram wey qaala wuxuu yidhi sufyaan ibnu cuyayna ibnu maymuun shaykhulislaam wuxuu yidhi waa muftigii xaramkee min alxafyaali haddii laga bilaabo ilaa haniyat lwadaac hamsatu amyaal waa shan mayl ilaa sittati ilaa lix mayl wey waa aad xad u dheer wa min haniyat lwadaac laga bilaabo ilaa masjidi bani zurayqna miilun waa hal miil wey hal miil wey hal miil wey marka waa waajib imaamka muslimiinta inuu ciidanka iyo tignikada cadowga lagu difaaca inuu diyaariyo oo layliyo oo tababaro oo si diinka alle loo difaaco waa waajib alxadiiث الkhaamis caشhar bacd aarbaci mia xadiidka شhan iyo tobnaye afar boqol ka gabaal wa canhu can cabdilaahi bni cumar cabdillaahi bni cumar ibn khadaab radi allahu canhu ayaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi curidtu waxaa la ii bandhigay cala الnabiyi salى اllahu calayh wasalam yowma uxud maalintii uxud uxud waxay dhacday sanadii saddexaad oo hijriyada bisha shawaal uxud waxay dhacday sanadii saddexaad sanadii saddexaad bisha shawaal ayay uxud dhacday culummaduna waa isku waafaqsan yihin marka sanadii saddexaad oo hijriyada bisha shawaal uxud dagaalku markuu dhacayey alla ii keena le rasuulka cabdullahi bn cumar wuxuu rabaa dagaalka inuu ka qayb galo curidtu waa la ii bandhigay cala nabiyi sala allahu calayh wasalama yowma uxud walxaala la ii bandhigay ana anigu ibnu arbaca cashara sana afar iyo toban sano jir ana anoo afar iyo toban sano jir falam yujisnii nabigu iima fasixin iima fasixin waa diiday celiyuu yidhi saqiir weeye saqiir dagaal ma gale ka carruurta yaryar iyo dadka aan dagaalka gelin waa inuu u diido imaamka muslimiinta oo aan caruurta saqiirada dagaalka la gelin wey falam yujisni ima fasixin min alijaasati aa laga keenay wa curidtu waa la ii bandhigay calayhi nabiga yowma alkhandaq dagaalkii axzaab maalintii khandaqaa la ii bandhigay walxaal ana aniga ibnu hamsa cashra shan iyo toban sano jir ana anoo shan iyo toban sano jir ah khandaq aa la ii bandhigay faajaasanii waa ii fasaxay nabigu sala allahu calay wasalam ka waxaa taas ku caddaatay carruurka saqiirka dagaalka inaan loo dirinoo laga celiyo qaangaarkana uu ka qayb galo dagaalka xaqa aho jihaadka saasaa nabi maxamed u kala saaray sala allahu calay wasalam laakiin meeshaan xagga culummada taariikhda ishkaalaa jira waxay tahay waxaan soo ogaanay uxud waxay ahayd sanadii saddexaad laakiin khandaq ama axsaab waa isku mida goormay ahayd culummada siirada agarkoodu oo uu ka mid yahay ibnu isxaaq maxamed ibnu isxaaq waxay yidhahdeen sanadii shanaaday ahayd marka caruurkii jiray sanadii saddexaad afar iyo toban sanada shanaad meequu jira lix iyo tobanuu jiraa wey lix iyo tobanuu jira laakiin a'immada gobol taariikhda waxay mareen axzaab ama khandaq sanadii afraaday ahayd waana sida imaamulbukhaari u doonta haddii marka qowlka bukhaari la qabto ishkaal male waa cadday marka sanadii afraad hadday ahayd hadduu sanadii saddexaad uu jiray afar iyo toban sanadii afraad shan iyo toban waa jir waa cadd laakiin culummada siirada agarkooda ugu badan sida kaley mareen xaafidkuna ayadu doorto wuxuu leeyahay sanadii shanaaday ahayd axsaab see laysku waafajina marka inuu sanadii saddexaadna uu afariyo toban jiray sanadii shanaadna uu jiray shan iyo toban imaamulbayhaqiyaa ka jawaabay sida xaafidku sharxa ku keenay waxaa la leeyahay sanada hore marka nabiga loo keenaayey sanadii saddexaad labiyo toban sana waa u dhammaatay sanadii saddexaad uu ku dhex jiray uma dhammaan marka afariyo waaan rabaa waxaan rabaa saddexiyo tobana u dhammaatay sanadii afraad oo afariyo tobanka sanadaas waa ku dhex jiray saddexiyo toban sana u dhammaatay sanadii afariyo tobnaaduu ku dhex jiray marka afariyo toban jiran ahaa intii ka dhimaneed waa iska buuxsan sanada dambe oo axzaabna شhan iyo tobanka waa u dhammaato lix iyo tobanku ku dhex jiray intaas yarta la socota waa laga tego waana isticmaalka carabiga lagu yaqaana waa saas jacabka in laga tago ama lagu daro sanadii hore markii loo keenaayey saddex iyo toban sano waa u dhammaan sanadii afar iyo tobnaadu dhex gala umana dhammaan marka afar iyo toban jiri waa la iska yidhaahda marka hadduu ku dhex jiro sanadan dambena شhan iyo tobankii waa dhammaaday lix iyo tobankii lix iyo tobankii uu ku dhex jiraa mar haddii aysan lix iyo tobankii dhammaan shan iyo toban jir waa la iska yidhaahda sidaasaa lagu jamcinaya sidaasaa lagu jamcinaya xadiidkan marka waa xadka faasilka oo caddeeya sanadka muslimiintu ku qaangaaraan waa shan iyo toban sano shan iyo toban sano bukhaari muslim waxay ku dareen naafic waa waa taabiciga saxaabiga xadiiska ka wariy cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi cumar bnu cabdulcasiis markuu ahaa khaliifaha muslimiinta madaxda muslimiinta markuu ahaa aan u soo galay faxadatuhu haada alxadiia markaasaan xadiidkan u sheegay cumar ibnu cabdilcasiis muxuu yidhi wuxuu yidhi faqaala ina haada laxadun bayna asaqiiri wاlkabiir xadiidkaas waa xadka kala saara saqiir iyo qaangaa xadiidkaasaa kala saara abu cawaana iyo ibnu xibbaan waxay waryeeray ku dareen siyaado ah nabiga sanadii saddexaadee uxud waa i celiyey walam yaranii balaqtu intaasuu ku daro walam yaranii balaqtu iima arag nabigu inaan qaan gaaray siyaadadaasna xaafid wuxu waa saxiix walam yaranii balaqtu iima arag nabigu inaan qaan gaaray ka waxaa caddaatay markii hore nabigu afariyo toban jirka uu ahaa inuu saqiirihu ku celiyo shan iyo toban markay u dhammaatana qaangaaru ku xukmiyey marka waa xadka faasilka oo kala saara saqiir iyo kabiir xagga sanadka way dhici kartaa qofku inuu ka hor qaangaaro oo calaamadaha lagu qaangaara sanadka kaliya maaha ee meli hadday qofka ka timaado waa qaangaar rag iyo dumar gabadha haddii xayd ku dhaco waa qaangaar weliba timaha cawrada hareeraheeda ka soo baxa qofkay ka soo baxaana waa qaangaar isaguna intaasoo dhan haddaan la arag شhan iyo toban sano markay dhammaato waa qaangaar qowlka dhahaya marka sideed iyo tobana lagu qaangaaraa sal iyo reeb ma leh xagga deliilka marka la aado deliilka sharciga marka la aado sal ma leh xagga deliilkan ka hadlayna diinna waxaa lagu yaqaan deliilka ee laguma yaqaano hebelaa yidhi alxadiiu saadis cashar bacda arbaci mia xadiidka lixiyo tobneeyo afar boqol ka gadaal wa canhu cabdilaahi bni cumar waxaa laga wariyay anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qasama waa qaybiyey fi nafli qaniimada nafliga hadda qaniimadiyaa loola jeedaa lilfarasi qofka faraska wata sahmayni laba nasiib welirajuli ninka keligiisoo lugaynayana sahman hal nasiib marka lafdi bukhaariga ku sugana sii caddaynaa lilfarasi sahmayni walisaaxibihi sahman qofka faraska wata faraska laba nasiiba lagu siinaa asagana hal nasiiba lagu siinaa saddex nasiibuu qaadana sida naafic uu ku fasiroo yidhi idaa kaana maca rajuli farasun falahu alaaatu asumi qofka hadduu faras ku dagalamaayo saddex nasiibuu leeyahy wa idaa lam yakun farasun falahu sahmu hadduu keligiisa oo ifamtar yahayna hal nasiib waa qaabka qaniimada loo qaybiyo alxadiiu saabica cashar bacda arbaci mia rawaahu lbukhaariyu wa muslim canhu can cabdilaahi bni cumara cabdilaahi bni cumar ayaa bukhaari y muslim waxay ka wariyeen anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam kaana rasuulku wuxuu ahaa yunafilu mid siyaadad siiya bacda man dad gobolkood yabcahu uu diraa oo mina sarayaa ilaalooyina ilaalooyinka uu diro qaar ka mid ah oo geesinimo gaara muujiya amase dagaalyahanimo gaar ah nabigu siyaaduu sii jiray lianfusihim khaasatan si gaar ah siyaadada meesha laga keenana waa soo sheegnay si waa qasmi caamatiljeish ciidanka guud qaybtooda ka soo hartay siyaadadaasoo si waa qasmi caamatiljeish ciidanka guud qaybtooda ka soo hartay ayuu sii jiray marka khumusulkhumuskaa laga keenay alxadiiu haamin cashar bacda arbaci mia rawaahu lbukhaariyu wa muslim can abi muusa bukhaariya muslimaa ka wariyaan abi muusa alashcari cabdilaahi bni qays radia allahu canhu ana nebiya nabiga sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man xamala qofkii noo soo qaata calaynaa korkeenna asilaaxa hub annaga muslimiinta qofka nala dagaalama oo hub noo soo qaataa falaysa minaa naga mid ma ah jihaad gaalaa lagu jihaadaa xadiiskan waxaa loo keenay qofka muslimka la dagaalama inuusan ummadda muslimkaa ka mid ahayn nabigu waa iska fogay waana ka beri noqon waxaa la rabaa waxaa lala jihaadaa inay gaala noqdaan muslimiinta qofka hubka u soo qaata ummadda muslimkaa ka mid maaha dariiqii nabigana waa ka leexday hadyigii nabigana waa ka lumay xadiiskaas iyo axaadiis fara badan ayna u dariishadeen culammada muslimiinta muslin ma bannaana dhiigiis waa xaaraan muslimiintu waa walaalo inay iscabsigeliyaan ma bannaana inay is-argagixiyaan ma bannaana inay islaayaanna waa xaaraan xataa madaxda muslimiinta qofka madaxda muslimka ah haddii uu xataa jaa'ir yahay oo faajir yahay oo daalim yahay laakiin uusan ka bixin islaamnimada culummada ahlu sunna waljamaaca kutubtooda caqiidada waxay ku wada qoreen inay xaaraanta in lala dagaalamo maxaa yeelay lala dagaalamo marka la yidhaah dhiig badanoo muslimaa daadana xoolo badanoo muslimaa baaba-a cirdigii muslimiintaa go-a aa lagu xadgudbaa wadooyinka go-a nolosha xiriiri noqoy diinkuna waa baaba-a marka ma bannaana ummadda muslimkaa ka mid maahan qofka muslimiinta ku jihaada laakiin waxaa la rabaa gaalada lagu jihaado oo nabigu saasu u kala duway alxadii ataasica cashar bacda arbaci mia wa canhu can abi muusa alashcari radia allahu canhu qaala abu muusa alashcari wuxuu yidhi su-ila rasuululahi rasuulka allaa la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam can irajuli cibaado kasta laba shardiya leeda waa mutaabaca iyo ikhlaas mutaabacadii waa maxay nabigu ma muslimkuu la dagaalami jir mise gaalada gaaladuu la dagaalami jira waa in gaalada lala dagaalamo ikhlaaskiina waa kan labada xadiis saasuu iskugu xiji fiili labada xadiis sida laiskugu xijiyey xadiiska horeeto waxay tahay waxaad la dagaalantaa ciddii nabigu la dagaalami jiray abubakar la dagaalami jiray cumar la dagaalami jiray ikhlaaskiina waa kan xadiiskiisa ujeeddadaad u dagaalamaydan ayay noqon kursi doon xoolo doon magac doon qabyaalad wadaniyad midna yay noqon maxay noqone ilaahay tawxiidkiisu kor ha noqdo kufriga iyo bidcada iyo dalaalku ha baabo su-ila rasuululahi rasuulka halaa la weydiiyey sala allahu calayh wasalam cani rajuli nin yuqaatilu dagaalamaya shajaacatan geesinimo nin geesinimo u dagaalama dagaalkuba ka hela maba joogi karo dagaal la-aanmu midaa saas u dagaalama wa yuqaatilu waxaa kaloo la weydiiyey wa can rajuli nin yuqaatilu u dagaalama xamiyatan ficilo wuxuu leey maanaga dadkayga lagu xadgudbi kara waddankayga see loogu soo xadgudbi karo wadaniyad qabyaalad u dagaalama markaa see annaga gaalku ma naga fiicnana see gaal xumu waddankayga u soo aadi kara see gaal xumu dadkayga wax u yeeli kara qabyaaladu u dagaalama gaaluna la dagaalamahayb isaga iyo gaalkii dilaya niyadda ka hadlaysa niyaddiina waxay tahay qabyaalad waa wadaniyad sa uma jeedin wa yuqaatilu waxaa kaloo la weydiiyey wa can rajulin yuqaatilu nin u dagaalamaa riyaan istusus halagu bartu isleeya dadku kuma yaqaaniin nabigu waxaa la yidhi ayu daalika intaas keebaa fii sabiila jihaad intaas midkaa jihaad nabigaa la weydiiyey sala allahu calay wasalam faqaala rasuululahi wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam man qaatala qofkii u dagaalamaa litakuuna kelimatullah kelimadda alle inay noqoto hiyal culyaa midda sarrayda kelimadda alle waa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamad rasul waa tawxiidka qofka u dagaalamaa in kelimadda alle kor noqoto fa huwa qofkaasaa fii sabiil illahi marka kii geesinimo u dagaalama jihaad maahan kii u dagaalama qabyaalad iyo wadaniyad jihaad maahan kii istusus u dagaalama jihaad maahan waa ikhlaas marka ciddii ilaahay iyo rasuul la dagaalami jireen oo ay amreen in lala dagaalamo la dagaalan ilaahay riladiisana raadi kitaabulcidqi haadaa midkaanu kitaabulcidqi xoraynta addoommada la xoreeyo kitaabkii ka hadlaayey weye shareecada islaamku aaday u booridaa addoommada in la xoreeyo qur-aanku waa sheegayaa sunnaduna waa sheega muslimiintuna waa ku ijmaaceen bukhaariya muslim waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi qofkii qof xoreeya xibin kasta oo addoonkaas ka mida waxay sabab u noqonayaan qofka xoreeyey xibin ka mida in naarta laga xoreeyo ka waa cibaado weyn alxadiiu alcishruun bacda alarbaci mia xadiiska labaatan ee afar boqol ka gadal rawaahu lbukhaari wa muslim bukhaariya muslimaa ka wariyaan can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi man actaqa qofka xoreeya shirkan nasiib nasiibkaasoo lahu ugu sugnaaday fii cabdin addoon addoona waxaa isla lahaa laba qof ama ka badan qofaa wuxuu xoreeyey intuu lahaa wuxuu hi aniga intaan lahaa xor wey maalan asaga iyo qof kalaa isla lahaa baru lah ama laba qofaa la lahayd saddex meelood meelu lah aniga intaydii waa ku xoreeyey uu yidhi man actaqa qofka xoreeya shirkan nasiib nasiibkoo lahu ugu sugnaaday fii cabdin qofkaas waa la kala qaada fiil hadduu maal leeyahay qofkaas maal oo addoonka qiimihiisa la eg hadduu leeyahay waxaa la leeyahay addoonka o dhan waa xor addoonkaa la qiimayna meequu jooga intaas intaas adaa laha intaas soo hartayna waxaa lahaa dadka shirkada kula ah si adugu adaa ka sii daayo xarga ka jaray addoonka waa la wada xoraynaa hadduu qofkaasu haysto dadka shirkada la-ah nasiibkooda qiimo gooye oo xoolaa addoonku waa wada xorooba iir fa kaana oo fa kaana uu u sugnaaday low qofkaas maalun maal maalkoo yabluqu gaara famana alcabdi addoonka lacagtiisa quwima waa la qiimaynaa calayhi korkiisa quwima addoonkiyaa lagu qiimaynaa calayhi qofkan xoreeyey qiimata cadlin qiimad cadaalad ah laba qofaa loo dira meequu suuqa ka jooga addoonkaa fa acdaa asagaa siinaa shurakaahu dadkii shirkada la ahaa xisasahu nasiibyaalkoodii addoonku meequu joogaa wuxuu joogaa hal malyan imisaa laleed saddex kalaa laleed afaray ku lahaayeen laba boqol iyo konton xaqiisi wey saddexda kale mid walba laba boqol iyo kontonkiisii hasi asagaasiina wa cataqa calayhi cabdu addoonkuna waa ku xorooba saasuu xor ku noqona hadduusan xoolo lahaynna qaybtiisii xoreeyey wa ilaa in lam yakun lahu maalu hadduusan maal haysan oo addoonkan lacagtiisa dhan faqad cataqa waxaa ka xoroobay minhu addoonka xaggiisa maa qadarkii cataqa uu xoroobay uu xoreeyey maa qadarkii cataqa uu xoreeyey macnaheeda waxay tahay addoonkii mubacad uu noqonaa addoon qaybna addoonka ah qaybna xorka ah intii uu asagu xoreeyaa xorka noqe inta kalena addoonu ka yihi alxadiiu alxaadi walcishruun bacda alarbaci mia xadiiska labaatan iyo koob iyo afar boqol ka gadaal rawaahu bukhaari wa muslim can abi hurayra bukhaariya muslimaa ka wariyeen abi hurayra radia allahu canhu can nebi nebiguu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi man actaqa qofkii xoreeya shiqsan nasiib waxaa ku bannaan shiqsan bikasri shiin waxaa ku bannaan shaqsan bifatxi shiin waxaa ku bannaan ya in lagu siyaadiyo shiqiisan waa isku mid saddexda luqo qofkii nasiib xoreeya nasiibkaasoo min mamluukin addoon xaggiis ka ahaaday fa calayhi korkiisa waajib waxaa ku ah khalaasuhu addoonka inuu wada fakiyo oo addoonnimada ka fakiyo waa inuu wada xoreeyo ta u celiyo dadkii lalahaa qiimahooda fa calayhi waajib waxaa ku ah khalaasu inuu addoonkaas fakiyo fii maalihi maalkiisa ku fakiyo oo uu maalkiisa ka bixiyo qiimihii kale fa in lam yakun lahu maalun haddaan maal u sugnaan quwima waa la qiimaynaa almamluuku addoonka qiimata cadlin cadaalad qiimaheedaa la qiimaynaa uma marka la qiimeeyo ka gadaal ustusciya alcabdu addoonkaa shaqo laga dalba addoonka waxaa leedaha dhegayso adiga hebel iyo hebelaa ku lahaa hebel qaybtiisii waa kaa xoreeyey hebel ayaa hadda bar kugu leh soo shaqe waa intaasaad joogtaa hebel marka maalan shan boqol uu leeyahy u soo shaqee bishiiba intaas u keen waxaana loo diraa wax uu keeni karoon dhib ku ahayn markuu iska wada bixiyana xor wada noqona shaqeeyaa laleey ilaa qofkii nasiibkan xoreeyey xoolama haysteen hadduusan maal lahayn midka xoreeyey fain lam yakun hadduusan u sugnaan lahu midka xoreeyey maalun quwima waa la qiimaynaa almamluuku addoonka qiimata cabdi qiimata cadlin cadaalad qiimaheed uma istusciya alcabdu addoonkaa shaqo laga dalbaa hayra mashquuqin xaalaan la dhibayn calayhi addoonka oo waxaan la soo qaban karin loo dirma bishii waxuusan keeni karin loo dirma baabu baycilmudabari addoonka mudaberkaa in la gadi karo baabkiisi haada maxallu mudaber waxaa la yidhaah waa addoonka sayidka iska lahaa uu yidhi haddaan dhinto xoraad marka min adubur gadaalaa loo nisbeeyey noloshiisa ka gadaal ayuu ku xihay xorayntii haddaan dhinto xoraa tahay haddii sayidku yidhaah addoonkaas maxaa laydhaha mudaber baabkaana ka hadla in la gadi karo marka intuu noori hadduu baahdo iska gadan kara la dhihi maayo sawdigii u ballan qaadee markuu dhintay markaad dhimatay inuu xor noqon axad u gadane hadduu u bahdo iska gadan karo waxaa la mid ah hadduu yidhaahdo haddaan dhinto ha la xoreey oo uu ka dardaarmo iyadana waa uu gadan kara hadduu u baahdo alxadiiu haani wlcishruun bacda aarbaci mia rawaahu lbukhaariy wa muslim can jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhuma qaala jaabir wuxuu yidhi dabara rajulun ninaa gadaal ka xoreeyey ninkoo minal ansaari ka mida qulaaman addoon addoonku lahu u sugnaaday nin ansaariye a addoonuu lahaa wuxuu yidhi haddaan dhinto xoraad wa fii lafdi waxaa ku sugnaa balaqa nabiya nebiguu gaaray sala allahu calayh wasalam balaqa nabiya nabiga waxaa gaaray sala allahu calayh wasalam ana rajula nin ninkoo min asxaabi asxaabtiisa ka mid a actaqa inuu xoreeyey qulaaman addoon addoonka low isaga u sugnaaday can duburin gadaal inuu ka xoreeyey oo uu yidhi markaan dhintaad xorta ninkuna xoolo kale ma lahayn ninkaasoo lam yakun lahu usan u sugnaan maalun maal maalkoo hayruhu addoonka qayrkiisa fa baacahu nabigaa gaday imaamku waa gadi karaa raciyada xoolaheeda wax ka mid a haddii maslaxo uu arko nabigaa gaday biamaani miati dirhamin sideed boqol oo dirhamu ka baxshay sideed boqol oo dirham uu ku gaday uma arsala nabigu waa u diray amanow lacagtiisii ilayhi ninkii u diray yidhoo qaado faqiiraa tahaye faqiiraa tahaye orod qaado kitaabkii cimduhu halkaasuu noogu dhammaaday ilaahay baa mahad iyo fadli iyo ixsaan iskale wixii aan nasiibnay ilaahay baa ku mahadsan waxaan ku gafaynay naftaydii shayddaanna ka ahaadeen ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu cilmi naafica ka dhigo inta dhegaysatay iyo inta dhegaysan doontaba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu uga dhigo cilmi naafic ah waxau noo dhammaaday caawo oo taariikhda hijrigu ay tahay kun afar boqol soddon iyo sagaal bishii labiyo tobnaad oo dilxija dilxija maanta meeqay maray labaatan iyo iyo shan mica hay shan iyo labaatankii bisha dilxija waa bisha labiyo tobnaad ee muslimiinte ayuu noo dhammaaday nusqadaas aan duubay ayaa wax fasaxa ka jira waxyaalaha kaloo dadku duubeen waxbaa ka maqmaqnaa kara marka midan aan duubay unbaa fasaxa slى اlه وsلام وbaaرك عalى نabiyina mحamed ilaahay ardada dhegaysatana cilmi naafaca uga dhigo culummadii iisoo akridayna ilaahay janaaتulfirdows alaclaa ku abaalmariyo annaga dhanna ilaahay iskugu kaana dembi dhaafo slى اllaه وsلام وbaaرك عalى نabiyina mحamed